haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaraa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo burbur ah kadib si weyn waxaa uga hanan qaaday gobol kasta degmo kasta iyo sidoo kaleeto magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyey jaamacadahaasi tiradooda ayaa aad u badan hase yeeshee waxaa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inaysa jirinba arrinkaasi waxa uu kusoo beegmay toddobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada doctor cabdiraxmaan daahir cusmaan uu shaqada ka eriyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dowladda tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan aan ku eegi doono waxaana marti noogu ah doctor shaafici diriye cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho haddaba soo dhowow doctor shaaficiyow ugu horreyntii haddaan aniga ku su-aalo bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida uu dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid ah maxaad horta dhinacaasi ka dhihi lahayd uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiina waa mid nooceeya saare aad iyo aad aa umahadsantaa adiga iyo dhegeystayaal shaqada ku jiran waa idin mahad celinaa sidoo kale waxaan umahad celinaa dhamaan shaqahaasi wey fursadda aana siiseen waa waa sax dabcan dadku waa kala fikrada duwanaan karaan waxaa jira dalka u burburay jaamacado badana ka hana qaaday jaamacadaha badana dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dawladdu buuxido islamarkaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku siduu u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo dadkii dabcan waa la tashaday jaamacado kala duwana dalka ka furmay waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan tayada markii laga hadlo dalka inuu ku yeelin jaamacado tirada badan qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaan noqon karin waxaan isleeyahay wa waa waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dawladda ta ayaguna la yimaadaan sharuudihii hawshii lagu buuxi lahaa laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen dadka inaysan jaamacad la-aan noqon isla markaasna la helo waxbarasho saxa tusaale haddii aan usoo qaato waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aad ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay bal waa booqanaya jaamacadaha waa bogaadinayay shaqooyin fiican inay qabteen u dabcan uu kusoo bogaadinayay waxaa ka mid ahayd hadda ko iyo tobankii bishaan hadda socotay joolaha lafteeda la qabtay shir looga hadlayo macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyo dabcan sidii loo gaari lahaa guulo hadday caqabada jiraan hadday waxaaso dhan jiraan jaamacaduhu talay kulahaayeen shirarka waxbarashada kusaabsanaa ma rabo inaan inaan wasiirka si gaara inaan wasiirka si gaara ugu noqon ugu noqdo ma rabo waayo hadda kumuu jiro qadka ama asagii kama hadli karo kama jawaabi karo marka bal aan ku weydiiye aqoonsi aad ka haysataan marka jaamacad la furayo bal marka waxaad iga warantaa markii saas oo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan cidda aad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho sida caadiga markii dalka oo dhan jaamacad laga furaayo waxaa lamber one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo brofailka jaamacadda jaamacaddana waxa ay qabanayso waxa ay ka shaqeynayso dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan systemka dawliga ah wasaaradduna ay diiwaan geliso isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shaki qofba sida u yaqaano sidoo kale waxaa jira sidoo kale waxaa jira hadda tusaale haddaan usoo qaadan oo kale sanad walba markay ardaydu ay qalin jebiyaan waxaa jira in ardayda listigii qalin jebiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq isla markaasna ay ku aadaan jaamacada dibadda kala duwan lana soo tartamaan ardaydu jaamacada dibadda ku yaalla tusaale haddii aan usoo qaato annaga hadda jaamacaddan aan ka tirsanahay ee s iu somali international university waxaan xiriir la leenahay jaamacada kuwii ugu caansan east africa waxaa kamid ah jaamacadda uganda ugu weyn ee makereri waxaa lamber laba oo uganda xiriir kala leenahay ardaydan hadda ay joogaan ay ku dhigtaan student exchange program jaamacadda imbarara kenya waxay joogaan jaamacadda university of nairobi iyo jaamacadda kenyatta caawadan hadda aan kula hadlay annaga waxaa noogu maqan toddobaatan iyo lix arday oo isugu jirta ardayda barata kuliyadda caafimaadka iyo ardayda barata engineeringka way la tartamaan ardayda wadamadas dabcan wadamadaas u dhashay la tartamaan kaalmay galaan guulihii kasoo hooyaan waxaa lagu baxaayana oo dadka xalaaleeyahana waa documentigii wixii la siiyey iyo waxaa laga rur sheegaya tusaale kale tayada marki aan ka hadlayno o kale hadda annagoo kale kuliyadana caafimaadka qeybaha ay leedahay waxaa kamid ah waxaa noo yaalla annaga kulliyadda caafimaadka la furo oon keena meydad inuu sida jaamacadda kenyatta ee kenya ku taalla sida u qaba sharciga caafimaadka w h o in konton walba ardayo caafimaad oo labar caafimaad la baraayo inay helaan qof ay qalleen ku sameeyaan dhintay si ay uno u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan marka waxaan is leenahay tayada waxbarashada dalku waa dadka tahay qaar sida u maleeyaan ma ahan tayo saxaa taalla waxbarasho saxaa taalla ardayda dalka wax ku barataana jaamacadahaas annaga inta u dirnay waxaa dhacday inay kaalma ka galaan wadamaday tagaan iyo jaamacadaha u tagaan east africa ugu sarreeyana ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyaan ardadaasi inaga aamini Waad mahadsan tahay.
waayaan inuu sidaas u dadaalayo waayahay marka waad waxaan mahadsan tahay filayaa inay guushaas lasii xoojin doono insha allah doctor shaafici dhegeyste ayaa qadka iigu jira haddaan ku bilaabo een, maxamed oo ku sugan ee, gobolka indiana ee dalkan maraykanka maxamed soo dhowow een, magacaaga noo dhamaystir magaaladaad joogtid iyo waxa aad qabtid
sahar waa mahadsan tahay magacayga waa maxamed cusmaan maxmed waxaan kaa soo wacayaa saabsitida dalkan maraykanka eena magaalada indiana shaaficina aad ayaan isna ugu mahad celinayaa waktiga aad aad noo soo hortay maanta sidoo kale jaamacadaha muqdisho iyo dhammaan dalka soomaaliya iyo dadka ku shaqale aad ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen oo saad sheegtayba dawladda doorkeedii aad buuxiseen si aad dhalinyarta soomaaliyeed aad waxbarasho tayada usiisaan balse dhibka jiro waxa uu yahay lama inkiri karo waan ogsoonahay in jaamacadaha soomaaliyeed ay aada u tayo yar yihiin midaas mid laska qaranaya maaha su-aashayda waxay tahay shaafici maxaa idin qorshaysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiriye horey si loogu socdo aada jaamacado keliya xiriir la yeelataan maahana wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga soomaaliyeed marka uu wadankiisa wax ka barto uu adduunku meeshu doono ugu shaqo doonan kara ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo wax tallaabooyin nooce ah ayaad qaadaysaan si aad tayadiina kor ugu qaadaan aad uhubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkeedu waxbara heerkooda waxbarasho uu sarreeyo ay u qalmaan inay profesoro noqdaan jaamacadda wax ka baraan maxaa idin qorshaysa inaad arrintaas wax ka- ka samaysanayaan weydiin lahaa shaafici waxaana jeclaan lahaa inaan kusii daro maxamed dhowaantan unbuu ka qalin jebiyey ee, mid ka mid a jaamacadaha dalkan maraykanka ku yaala gobolka uu joogo een, shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuu ayuuba qabtaba marka waa arday cusub oo jaamacad dhowaan kasoo baxay maxaad ugu jawaabaysaa
maxamed cusmaan walaalkay waa aad iyo aad aa umahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad u muhiima waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado insha allah haduudan waan rajeynaya in jaamacadaha soomaaliyeed ay tayada ay kor usii qaadi doonaan meesha ah tayada si loo hubiyo profesora tusaale haddaan kugu soo qaato inkastoo xog dhamaystiran aanan jaamacadaha ka wadahayn laakiin inta badan xogtayda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogan xogtayda dhamaystiran aan hayo annaga markii ay timaado baahi macallin waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay isla markaasna degree ugu hooseyn ka haysta masters degree takasuskaas ka soo sameeyey screenna la marsiiyaa tartan xalaalaha la marsiiyaa qofkii forma jira laga buuxiyo laga fiirsho siyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeeda iyo waxeedii halkaasaa laga fiiriyaa waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir laleh ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka isla markaasna ka sameeya master arday ka sameeysa jirta oo xamar joogta kuna fasal ah arday joogta wadamadaas kale isla markaasna lana qalin jebiya oo lana tagaa dukumentiga qaateen iyo dukumenti lamidana dabcan soo qaata wa- dar- tartan adagna muujiya waxaan rajeynaya marka insha allahu tacala haduulam in waxbarashadu sii horumari doonto maxamedo waa rajeynaya adigana insha allahu tacala inaad contributionkaada qayb ka noqon doonto dalka kusoo noqon doonto aad baa umahadsan alxamdulilah waaya waad mahadsan tahay bal dhegeysto kale ayaa isna dhinaca norway uga jira een, soo dhowo walaal magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabtid intaba waa mahadsantaha saaro aan shaafici iyo dhegeystayaashaba waan salaamayaa magacii waa maxamuud cigalle waxaan joogaa sida sahar sheegtaba norway Een, aragtideyda aragtideyda waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin eh, waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha laakiin een, su-aal kalaa meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah een, maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo oo- waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada muqdisho ay wixii aada u farabateen sow sow ma ahan sow ma noqon karto in xoogaa ardada ay ka ka niyad jabaan waxaan faraha badanne Eh, runtii eh, waxaan ark waxaan u arkaan inaysan jirin ujeedo een, jaamacadaha ka dhexeysa oo ah inay waxbaraan ardada dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeedo een, ay ka midaysan yihiin jaamacadaha ee ardada inay wax baraan laakiin dabcan ay u muuqato maadaama wixii farihii ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayada ay liidanayso inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku hulmaan dhalinyaro aad u da-yar oo dhahayaan digrii noocaasa dhambeeyey iyo xoogaa mu eg tahay su-aal waxaan weydiinaa ninka qad ku jira shaafici ma u muuqataa inaad xoogaa da-yarti aada wakti ka luminaysaan oo wakti aada u badan aada luminaysaan maadaama tayadii tayadii ay meesha ka baxday ma ahan jaamacadaada keliya jaamacado yarya meela meela jaamacado yaryar oo waxaa jira arda badan ay dhigtaan aad u da-yar yahay marka su-aashayda waxay tahay ma u muuqataa xoogaa inaad ardada wakti uga luminaysaan waxyaaba aad ama beri aysan aqoonsi haysan ama meel ay uga shaqeeyaan aysan haysan waad mahadsan tahay haye doctor shaafici
aadaa umahadsan tihiin maxamed cigal maxamuud cigalle waa kusalaamaa walaalkii qaali norway jooga waa su-aal aad iyo aad u muhiima jaamacadaha tiradooda oo batay waxaan isleeyahay dalka waxaanu soo maray wakti aan jaamacadyaba ka jirinba marka alxamdulilah horta maanta haddii aan ka hadlayno tirada badatay tiyada tirada badatay ee tayaha loo bedelo aad iyo aad waa su-aal muhiima meesha ah in ardada wakti lagu dhuminaayo waxaan isleeyahay wakti dhumis ma jiro ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha kala duwan dhigtaahi ma u malaynayo inay xaaladaas ay ku jiraan dabcan qofkii aan joogino dalka waxba badan dabcan kama ogaad is leedahay haddana waxaad moodaa dad badan oo dalka ka maqana inay inay wax badan ka og yihiin oo dalka ay wax badan kala socdaan ardayda jaamacadaha dhigata jaamacadaha aqoonsi weli leeyihiin dhammaantood waxbarasho gudaha ay dhigtaan ma u malaynayo inay jirto jaamacad ardadeed la soo celiyo dibadda laga soo celiyo oo la yidhaahdo ma aqoonsanin weli anaga kolley inta aan ka warqabo kolley ma jirto urur jaamacadaha jira wasaaradda ka diiwaan gashiyihiin hawsha la xiriirta tayada waxaan isleeyahay maalinkeeda lagu tegi doonaa insha allah hadduu ilahay idmo marka waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah dadku waa tartamayaan insha allahu tacala hadduu ilahay idmo dhinaca kale isla su-aasha maxamuud cigale la socotay ah macnaha waxaad moodaa in wixii ganacsi loo okeysiiyey maxamuud cigale waxaan isleeyahay meeshaas walaalka qaali yahow ma ahan jaamacaduhu ganacsi sidoo kalena dee waxbarasho lacagba lagama sameeyo aniga intaan ka warqabo qof waxbarasho jaamacad ha ahaato ama iskuol ha ahaato inta waxbarasho lacag ka sameeyey daara ka dhistay laleeyahay hebel hebela ganacsi ka sameeyey dabcan waxbarasho ma ahan marka waxaan rajeynaya insha allahu tacala hadduu lahayd inay dadka soomaaliyeed ay u gudbi doonaan tayo jaamacaduhuna ay dadaali doonaan dhankooda insha allahu tacala hadduu lahayd waa tahay dhegeystahaasi naga soo wacay norway waxaan filayaa inaad si fiican ugu jawaabtay oo uu ka qancay jawaabta su-aasha uu ku weydiiyey bal markana weli dhegeystayaal ayaa khadka ku jira mid kamida dhegeystayaasha ku sugan gudaha dalkan maraykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo liban ayaa la yidhaahdaa bal liban oo soo dhawow
bismillahi raxmaan raxiim liba cabdisalaam baa la yidhaahdaa maraykanka ku noolahay marka arrinta qualityga un baan aan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo shaafici guddoomiyaha waa mahadsan yahay dhalinyaradii kale oo su-aalaha weydiiyey iyagana aad baan ugu mahad celinayaa marka muhiimadda waxa weeye in la helo ardo jaamacad kasoo baxda oo quality leh sidee marka dad badan baa waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulladu inta badan waxay dhahaan jaamacadahaaba badanba marka sidee intaasoo jaamacadood oo soomaaliya ka jirto aan ognahay inay ka tiro badan tahay waktiga burburka waktiga dalku dawladda lahaa uu ka jaamacada badan yahay sidee loo midayn karaa jaamacadaha dalka ka jira kaba soo qaad dalka dhanba laakiin xamar oo kale keliya caasimadda uu hadda shaafici joogo annaga og dee xaaladaha dalku kusugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan sidee marka xamar keliya waxbarashada iyo jaamacadaha intaa tiro la-eg intaa loo mideeyo looga soo saari karaa ardo quality leh oo aan bad u baahanba jaamacado kale oo ay maaragtay aqoon karo si u aadaan sida uu noo sheegay oo jaamacado kale ay ardo u diraan oo kale marka annaga og brofesoro badan oo soomaaliyeed jiraan oo qurbaha ku nool kuwa badan oo diyaar u ah inay maaragtay maanta gacan ka geystaan haddii helaan wax midaysan oo dee hal wada leh marka sidee loo midayn karaa arrintaas jaamacadaha xamar ka jira keliya baan weydiin lahaa shaafici isagoo mahadsan waa tahay aada baad umahadsantay libano waayo taya wax aad kumid ku mideynaysaan ma jirtaa oo aad awoodiina meel isugu geen kartaan si wax taya leh oo tiro yar aada usoo saartaan ayuu kuleeyahy liban
ha inta waa liban aad u umahadsan yahay walaalkay waa su-aal aad u muhiima inta hadda aan ka warqaba ma jirto hadda qorshe dabcan jaamacaduhu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha laisku biriyo ama ha laisku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa moodaa dadka xoogaa inay stress ku riday laleeyahay jaamacado badanaa furan isla markaasina haddii la yidhaahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka soomaalita la isku miisaamo jir ahaan waxaanad moodaa xoogaa sida laga qaylanayo dabcan nasan culis u jirin aad moodaa laakiin waa number one waxaan isleeyahay kahadgorgortana male in jaamacaduhu ama jaamacad kastaahay ay raadiso sidai u tayan lahayd waxbarashada sare ee dalka waaya waa hagaag aad baad umahadsan tahay waxaa haatanna khadka nagu soo biiray oo ku jira asna aadan xaaji xuseen oo jaamacadda coynen asna oo magaalada muqdisho ku taala aasaasaheedii ah isla markaasina ayadana arday fara badan ay dhigtaan aad baan ugu faraxsanahay laba jaamacadood maamulkoodu inay nala joogaan oo barnaamijka nagala qaybgelayaan bal aadan xaajiyo waad maqashaa cabashada faraha badan iyo dadka walwalka ay ka qabaan tirada jaamacadaha ee badanayso sida doctor shaafici ba hadda su-aalo noocaasi loo weydiinayay maxaad ku dari lahayd oo jaamacadaha adinka aad hadda maamushaaneed furteen aad maaragta ku kobcin laheedeen awoodooda si loo aamino
zahro waad mahadsan tahay doctorkana waa salaamaya iyo dhammaan ka qaybgalayaasha iyo dadka su-aalaha weydiinaya dabcan sida waddankeena qeybihiisa kala duwan oo u burburay bay waxbarashadii dalkana u burburtay marka waxaa la yidhahdaa hadday dabayl imaado bishaadaa sacad kala saarta aqoon-yahanada soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxay isku dayeen inay bulshada badbaadiyaan khaasatan da-yarta inay waxbaraan sidaad ogsoon tahaba dha wadanka dadka u badan waa dhalinyaro haddii marka wax la barina hadee waxaa sii socon karo dhibaatada jaamacadaha wadanka ku yaalo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baa la tilmaamaa sidii dadka iga horeeyaba sheegayeen wadanka markii loo eego ma badno gobolada dalka waxaa la waxaa mataqaanaa la arki karaa xitaa gobollo aan jaamacad lahayn hadii la tiri inkastay hadda yar yihiin laakin gobollo aan jaamacad xitaa weli lahayn baa jiro iskuullada iyo hay iskuullada iyo iskuullada nooca kala duwan oo waxbarashada qaybeeda kala duwanna ay ku yar yihiin marka waxbarashada waa loo baahan yahay taas micnaheeda ma ahan tayadii loo baahnaa in la haysto taas micnaheeda ma ahan agabkii iyo materialkii iyo wax kastoo loo baahnaa in la haysto micnaheeda maaha laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn wadanka ka tarayo dhalinyaro badan bay marka waxay ka baajiyeen tahriibkii iyo dhibaatadii bay ka baajiyeen waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo wadanka jaamacadaha kasoo baxay yaa jaamacadihii ka shaqeysa oo macalimiinta ah oo qoysaskooda iyo qoysas kaloo soomaaliyeed oo walaa qaraabada ah ka biilo marka waxtarkaas weyn haddaan example kuusoo qaada jaamacaddan kowneyn dadkii ka baxay baa maanta macalimiinta ah ayaga officers iyo shaqaale xafiisyada fadhiya ka ah qaybihi kala duwan oo mataqaana wadanka shaqaalihiisina way kamid yihiin marka waa wax weyn midda kalena dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay oo wadankii inay wax ku bastaan rabay yani wax u qabtaan rabay ama dadku wax baraan rabayna way soo laabteen oo jaamacadihii bay maaragtay macalimiin ka yihiin maamulayaal ka yihiin marka tantayadana jaamacadday ku xiran tahay jaamacadda marka ayada ah waxaan rajeynayaa wasaaradda waxbarashada iyo dawladdana kulley bolos inay la imaan doonaan ayagaasaana kala saari doona jaamacadii tayale iyo dadweyneho markhaati ah marka laakiin in servicekii ummadda loo provide gareeyo way waad mahadsan tahay qabadkii ummadda loo bandhigo baa mataqaana muhiima aad baad umahadsan tahay aadan waktigaaga dhegeysto kale oo ku jira dhinaca talyaaniga intaanan u gudbin gabar dhegeystayaasha kamid a ayaa doctor shaafici oo su-aal soo dirtay waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda bal inuu ii sheego sida privatyadii iskuullada soomaaliya ka jiray dabcan iskuulladii lacagta lagu dhegan jira ka hadlaysaa ayaa jaamacadihii waddanka ee noqdeen marka shahaadooyinka aad bixinaysaan yaa aqoonsan saasay leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd
aada iyo aada iyo umahadsanta xoogaa waxaad moodaa soomaali haddaan nahay dhinaca negativity-ga aadna ugu badan shahaadooyinka jaamacaduhu ay bixiyaan number one waxaa laga aqoonsan yahay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare federaalka soomaaliya iyo dabcan goobaha kala duwan ee ku yaala dalka soomaaliya sidoo kale jaamacadaha caalamka jaamacadaha ardaydu hadda waxay u aadaan masters kala duwan ay kasoo diyaariyaan ardayda ka baxda dalka waxaa ku jira qaar soo sameeyey b h d laga yaaba inuu soomaaliya ku qaatay darajada koowaad ee bachularka darajada labaad ee masterka iyo darajada saddexaad ee b h d-dana inuu kusoo sameeyey dadka qaarkood ee hataa wadamo eurubiana ay kusoo sameeyeen marka waxaan isleeyahay shahaadooyinka yaa aqoonsan bointiga ah waa la aqoonsiya dhammaan magacaygu maxamed axmed baa la yidhaahdaa caaqil baan ku naanaysanahay dictoorku waa salaamayaa waana uga mahad celinaya waktiga intaa la eg ee uu dadka dhegeysanaya iyo anigoo aragti iga dhex guuxisaba unoo aqbalay
su-aal ma qabo dabcan laakiin aragtidaan isleeyahay inay waaqaca ka jirtana aan aaminsanahay bal aad ku dhex dartid horta waxaan qiyaasayaa aqoon-yahankii waktiga badan ku bixiye naftoodii iyo maalkoodiiba u huray maanta dhalinyarada xooggoodii inuu u jihaysmo buugga iyo qalinka abaal iyo weyneyn bay dabcan mudan yihiin taasi ma ahan marka in dhaliil aysan jirin oo meeshu dhaliila ka maran tahay soomaaliya gudaheeda markaad joogtid xaqiiqadu ku muuqanaysa waxa weeye dadku inay kala garan laayihiin macadka college-ka ama kuliyadda iyo jaamacadda dhalinyaradu inta badan qurbihii ka laabate anugu waxaan kamid ahaa dadka banaanada wax ku barte reer sudan baan ahaa marka dalka ay ku laabtaan koox takhasusyo kala duwan xambaarsan baa isu keenaya aragti ah inay curyaan dadkani inay caqli iyo cilmi kusoo kordhiyaan waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan bool weyn ay qortaan dabadeed magac jaamacadeed u hindisaan ay ku qoraan laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaasi aanay suuragalba ahayn in laba kuliyadood oo takhasusyadooda xitaa aysan dhamaystirnayn kuliyadii dhaqaalaha iyo kuliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ee la bixinayo markaasi aysan dhamaystirnayn inay meeshii yani ku hayaan haddana magaca ay xambaarsan yihiin ay tahay jaamacati fulan fulan dhinac waa dhiiragelin qurux badan oo wanaagsan dhinacna waa tayo xumo iyo wixii oo aada moodo aqoontiiba in hab ganacsi ah ay noqotee oo ganacsiga lagu dhex barxay maxaad usoo jeedinaysaa waktigoo nagu yar aawadeed maxamedow waxaan rabaa marka inaan ku kaalmeeyo dictoorka iyo wasaaradda tacliinta sare ee dalka wakti badan oo dalka burbursanaa waa sax ha aqoon-yahanka maanta macalimiinta ah iyo jiilka ay soo saareenba mushkilad badan iyo masaa'ib badan oo dalka ka taagneed baa u dhabar adeega laguma abaaldhici karo laakiin waxaa looga fadhiyaa standard iyo naqshad rasmi ah oo kala saarayso teebaha jaamacad ah teebaha kuliyad ah iyo mideen buuxin shuruurdaasiba inay iyagu soo sameeyaan oo ay dadka usoo bandhigaan wata intaasaan tala ahaan usoo jeedinaya waa mahadsanta aada baad umahadsantahay maxamed axmed caaqil maxamed wuxuu kamid yahay dhalinyaradii sidoo kaleto iskoolada sare wax ku bartay kismaayo ka tegay suudan tegay muddo kusoo qaatay suu hadda sheegayba hadda wadamada yurub mid kamid uu joogaa marka dhalinyarada aqoonyahanada dib usoo noqonaysa ayuu kamid yahay maxaad ugu jawaabaysaa
sara waa aad iyo aad umahadsan tahay waa islaama walaalkay maxamed axmed caaqil aad iyo aadaan uga mahad celinaya fikradiisa wanaagsan iyo taladiisa ku dhisan sidii loo tayan lahaa waxbarashada sare islamarkaasna looga qayb qaadan lahaa horumarinta dalka waa inta badan su-aal maysan ahayn aragtiya aheyd inta uu sheegay uu dalka ka sheegana waa sida maxamed uu sheegay waxba hadda oo aniga gooni igala muuqdaa ma jiraan way jiraan jaamacada isku mid ma ahan jaamacada waaweynaa jira oo la rabay standardkii la raba gaaray iyo jaamacado hadda soo koraayaa jira oo laga yaabay awoodoodu dabcan inaysan weli soo gaarin eerkii la rabay waana sida uu sheegay waxaa jiri doona guddi waxbarashada sare dabcan jiri doona wasaaradda dowladda federaalka hoostaga ayaa qiimeyn doona maalinkooda lagu tegi doona insha allah haduu ilahi laakiin inta ka horeyda waxaa muhiima in bulshada wax la baro dadaalkii waxbarashadana lasii wado insha allah hal dhagaysto qofkii ugu dambeeyey ah nagana soo wacay magaalada buuhoodle saan jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo soo dhawow ma ku jirtaa walaal ha waa ku jiraa sahra aad baad umahadsan tahay magacaygu waa khadar cabdi ismaaciil magaalada buuhoodle ayaan kasoo wacaya sida aad sheegtay adiga iyo martida barnaamijkaba waa salaamaya waxaan weydiinayaa mas-uulkan arrimaha ku saabsan jaamacadaha soomaaliya waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriiba soomaaliya in ay yihiin dadka kasoo baxa jaamacadaha gudaha taasisoo lama dhihi karo markaa waxaa sababtay tayala-aan ka jirta jaamacadaha oo ardaygu halku wax kasoo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisa ila cararo ayaa taasi keentay su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay wata halkaa su-aalaan ku siin lahaa waktigoo ugu yar aawadeed waxaan jeclaan lahaa waktiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid marka anigoo maaragtay waktiga uu aada igu yaraya aad baan kugu mahad celinaya ha kaaga jawaaba taas
aada umahadsan walaalkii qadar buuhoodla jooga qadar waxaan isleeyahay tahriibku waa masiibo dabcan dadka ku dhaca ilahay ummadda ha ka qabto laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada muqdisho ardayda jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriibku badankooda way shaqeeyaan shaqooyin kala duwan inay qabtaan haddana way jiri kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo ay iska tahriibaan oo wax dhici kara laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno oo kale muqdisho soomaaliya jaamacadaha ku yaalan ka warhayo kuma badna dad tahriiba haddii jiraanna waa waa trayar marka waxaan rajeynaya insha allah haddii ilaha idmo waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oon jaamacad dhigan lahayn hadda jaamacada wadataan wada jaamiciyiina taasaa kasii canaa badnaan lahayd oo tahriibkii culaysuna oo sii badan laha marka waxaan isleeyahay jaamacadda waa horumar waan rajeynaya insha allahu tacala hadduu ilahay idmo inay sii wadi doonaan dadaalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka soomaaliya insha allah waata waan kaaga mahad celinaya waktigaaga doctor shaafici adiga iyo dhegaystayaasha iyo sidoo kaleeto aadan xaaji xuseenba oo koyneyn jaamacaddaas isna madax ka ah dhammaantiinba inaad barnaamijka igala qayb gasheen sahra aada waa mahadsantahay silamada waa ku mahad celin guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti noogu ahaa doctor shaafici diriya cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho loona soo gaabiyo s i u isaga iyo sidoo kaleeto aadan xaaji xuseen madaxa jaamacadda koyneyn ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dhegaystayaashii barnaamijka igala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo